waxaa degan saaka xaaladda magaalada baraw ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya oo galankii dambe ee shalay ilaa habeennimadii xalay uu ka dhacayay iskoorimaad hubaysan oo u dhexeeyey ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalk soomaaliya abbaaro tobankii habeennimo ayuu si iskiisa u istaagay dagaalka hase yeeshee shacabka magaalada baraawe waxay sheegeen ilaa saqdii dhexe ee xalay in la maqlayay dhawaqa rasaas teelteel ah ilaa iyo hadda dhinacyada dagaalamay kama aysan hadlin sababta dagaalka ka dambaysa waxaana la xaqiijiyey in dagaalku uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare oo khadka telefoonka v o a u kula xiriirtay ayaa sheegay inay degan tahay xaaladda magaalada baraawe islamarkaana ay wadaan dadaallo lagu soo afjarayo dagaalka baraawe ka dhacay ina lilah ina ilay raajicuun horta ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto in alaala intii ku dhimatay dagaalkii galabta ilaa iyo caawa ka dhacay magaalada baraawe caasimada dowlad goboleed koonfur galbeed taasi ayaan u dirayaa intii dhimatay intii dhaawacana ilaah ha u booga dhayo maanta waxaa ka dhacay meesha shil ayaa ka dhacay oo ciidamo kamid a ciidamada dowladda oo khaasatan ciidamada daraawiishka ee dowlad goboleed koonfur galbeed oo ku sugnaa madaxtooyada koonfur galbeed iyo ciidamadii milatariga ee ku sugnaa magaalada baraawe ayaa isku dhac uu dhex maray isku dhicii dhex maray ayaana waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac halkaasi oo ay khasaarahaasi nafeed ay ku timid arrintaas ayaa dhacday maanta sidoo kale waxaan soo jeedinayaa baaq aan usoo u jeedinayo ciidamada qaybahooda kala duwan in ay xabad joojin rasmiya ay sameeyaan dagaal mar walbaba khasaare ayuu keenaa xabadda ay ridayaan waxaa loogu talagala waxay tahay waa in cadowga nabaddiidka ee ummadda dhibaatada ku haayo inay kula dagaalamaan oo ay isaga celshaan dadka shacabkaana ay ka celshaan ayay tahay waa gartay marka tirada dhimashada iyo dhaawaca dagaalka caawa ilaa gelinkii dambe ee maanta dhacay ka dhashay waa imisa labada dhinac ku dhawaad toban ayay noqonayaan laakiin tirada rasmiga ilaa hadda ma aan hayno waa sidee marka haatan aada ila hadlayso saqdhexe ah xaaladda degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed waxaan ku guuleysanay in xabadii la joojiyo anagoo kaalmaysanayna qeybaha kala duwan ee taliyayaasha ciidamada qeybahooda kala duwan iyo maamulkeena heer dowlad goboleed iyo heer federaalba dadaal dheer kadibna waxaa lagu guuleystay in ciidamadii xabadda ay joojiyaan insha allah baaritaan rasmigana waa lagu sameyn doonaa sababtay ku dhacday iyo sababta khasaarahaasi keenay kadibna insha allah tilaabo rasmiga laga qaadi doonaa duulaaya waa gartay marka dadka shacabka maxaa khasaare ka soo gaaray dagaalka ilaa hadda khasaaro shacab soo gaarina looma xaqiijinin balse baaritaan ayaan ku sameyn doonaa waa tahay een guddoomiye raje inta leeg ayaa laga qabaa mar kale dagaalka inuusan ka dhicin degmada baraawe oo haddii dagaalku uu sii socdo ay suurtagal tahay in dadka qaarkood ay ka barakacaanba degmada taas waa midda aan ka shaqeynayno mar dambe si aysan ugu soo laabanin isku dhac taas iyo mid lamidaba ah marka waxaan rajeynaynaa insha alla ina mar dambe aysan soo laabanin isku dhacyadaasi dhibaatada keensan kara dhanka ciidanka u geystaan ama shacabba u geystaan inkastoo maamulka gobolka shabeellada hoose ay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu qaboojinayo dagaalka haddana ciidamada dagaalamay ayaan la kala qaadin oo meelaha qaar is horfadhiya xilli kastana waxaa la filan karaa in dagaalka uu soo cusboonaado mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo